raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimoha idaacadda isnaa qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ku baaqay in loo gurmado qoysaskii ka barakacay fatahaadaha webiga shabeelle u diyaargarowga munaasabadda maalinta ciidulfitriga oo laga dareemayo suuqyada magaalada jowhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kormeeray goobihii uu ka fatahay webiga shabeelle wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo ka hadashay qaadista imtixaanka shahaadiga ee sanadkan xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan dhageystayaal iyo sidoo kale akhbaaraadka dibadda ayaad ku maqli doontaan ee u diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeya madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskii ka barakacay fatahaadaha webiga shabeelle madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaab xuseen ayaa maanta soo gaaray magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoostaga cali guudlaabe ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto sidii loogu gurmi lahaa qoysaskii ay ka barakiciyeen fatahaada webiga shabeelle hooyigii ay deganaayeen oo xaalad bini'aadanamadowga adkeeda fatahaada ayaa aad u saameeyey dadaal badanna way muujiyeen maamulka gobolka ee midka degmada ee bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ilaa heer state way dadaaleen dadaalkaad muujiseenna runtii waa ka mahad celinayaa laakiin waxaa ka muuqato meeshaan xaalad aad u adagaa ka muuqato dadkii dalagii ay tacbadeenna waa go'ay guryahoodii fatahaadiyaa qaaday roobkana waa ku da'aa iyagoo bannaanka taagan waa culays intiisa la eg cid kastee gacan ka geysan karto inay ka geysataan maaragtay aa u soo jeedinaynaa hadday tahay dadkii noloshoodii iyo sidii wax loogu qaba lahaay ooy ama ku heli lahaayeen agabkay roobka ka geli lahaayeen ama noloshoodii in wax laga qabto waa lagama maarmaan midda labaad fatahaadiyoo socoto iyadana in wax laga qabto habeen weliba waxay jaraysaa dhul aad weynay jaraysaa dhulkiioo roob ku da'aayo iyo masaafo dheer maalinkiiba ay jarayaan iyo habeenkii dalag badanay baabi'iyu haayaan deeq badanay baabi'iyu haayaan deegaano badanay baabi'iyu haayaan cid kastaee gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato hadday ummadda nolosheedii tahay iyo hadday wax kaqabadkii biyaha ay tahay dadaal badanaa socday runtii oo fatahaaddan wax looga qaba rabay oo mashaariic waaweynaa la rabay in la sameeyo oo caratuur webigaan looga samaynayo dhammaantiis laakiin alxamdulillah roobkii aa ka soo hormaray webigii aa ka soo hormaray shaqadii oo bilaab ahoo meelo badanoo ka mid ah ka bilaabatay staytka ayaa roobka yimiday waa dhibaato inteeda la eg wax badanoo naf iyo maalah ayay dhibaato gaarsiisay cid kastee gacan ka geysan kartano gacanna ka geysato insha allah annaguna waa dadaalaynaa labadii boqo oo baxday mid ka mida waa kaadda guddoomiyuhu sheega waa lagu guulaystay ta kalena insha allah waxaan ka qaban karnaan ka qabaynaa cid kastee wax nala qabaysana waa soo dhowaynaynaa dhanka kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa soo hadal qaaday beelo walaalo ah oo ku dagaalamayay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isagoona baaq u diray labadaasi beelo walaalaha ah in ay joojiyaan dagaalada labada dhinac waxaan rabaa iyadagana inaan u baaqo dad walaalaha ku dagaalamayey degmada beledweyne qaybo ka mida ku dagaalamayey waxaan leeyahay waa maalin soonqaad dadku waa walaal waa dad islaama waa dad ahala waa dad ilaahay meel ku wada makaniyey meel kale tigi maayaane dagaal walaxaan adduunya aakhira beelen ka soo bixi maayaane dad walaalaa tihiine gogasha maamulka uu dhigay iyo maaragtay baaqa maamulka u dhiga nuglaada waana u mahad celinayaa mas-uuliyiinta meeshaas jirto madaxweyne ku-xigeenka oo ugu horreeyo iyo maamulka gobolka iyo kii degmada iyo odayaashii dhaqanka ee gobolka hiiraan siday ugu guntadeen ay dadkaas ugu kala dhex galeen oy ugu dhex baxeen oy u dhex joogaan oy habeen maalin ugu taagan yihiin siday maslaxad u dhigi lahaayeen iyagana waa uga mahad celinayaa dadka walaalka ee ku dagaalaya meeshana waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhimanaya maha wiil ku dhalamaayo dalkan maaragtay soomaaliyana soddon sanaa qoloba qolo ku duulaysa lamaan adag qolo qolo ka adkaatay ama qolo qolo deegaankay ku nooleeday iyo ka riixda ku noolaata lama arkine dadkana ha baabi'ina deeqana ha baabi'ina yaana lagu adduunya aakhira beeline ha loo dhega nuglaado baaqyada laydiin soo jeedinaayo dadka caqliga leh oo ahalka oo idinku soo dhex baxay iyo dadka odayaasha oo mas-uuliyiinta ah oo labada beelood ka dhashay waxaan leeyahay taladooda ha la qaato waxa anfacaya dadka waxaa ka jiro nabadgelyo iyo wada noolaasho waa walaal dadku waa ahal meelayna ku wada nool yihiine ha loo fadhiisto gogol maaragtaya haddii ilaahay raalli ka noqdo gogolaan u dhigi doonnaa gogoshaasa soo galaano si ahalnimaha walaaltimaana ha lagu wada hadlo wixii ka dhexeeyana si ahalnimaa ayaa loogu kala qaadi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin muddooyinkan magaalada muqdishoan jiray xaaladda uun dalkan maaragtay doorashooyinkii iyo howlihii aan ku mashquushanayn in muddoaba alxamdulillah hadda meel fiicanay joogtaa labaatanka bishaa loo ballansan yahay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar la saxiixo dalkuna inuu doorasho aado alxamdulillah meeshaasuna meel wanaagsanay maraysaa guud ahaan waa ka mahad celinayaa hadday tahay dadaalka colaadihii hadday tahay dadaalkii maaragtay aada muujiseen fatahaadahan sida wax looga qaba lahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin cid kasta oo wax ku soo kordhinaysa deegaankaana gacmo furan aan ku soo dhowaynaynaa diyaarna waxaan u nahay ciddii wax qabanayso inaan la fududaynaan annaguna diyaar u nahay haddii ilaahay raalli ka noqdo annaguna gacmaha ma laaban doonno waa dadaali doonnaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo ummaddan dhibaatada soo gaartay ee wax badan oo nafa iyo wax badan oo maala intaba ay ku baaba'een deegaanadan khasaarihii ka soo gaaran ilaahay beddel khayra u keenaan leennahay dhibaatadana ilaahay culayska jarana allah fududeeyaan leennahay dadkii geedaha hoostooda roob kula do'owaayaahe cid kastoo gacan ka geysan karta ama cid kastoo wax qaban kartana waa soo dhowaynaynaa insha allah hadii ilay raalli ka noqdo maamulka hirshabeelle ayaa waxay dadaallo ugu jirtaa sidii ay deegaanada hirshabeelle ugu badbaadin lahayd fatahaadaha uu sameeyay webiga shabeelle oo geystay khasaare kala duwan u diyaargarowga munaasabadda maalinta ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jowhar siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle
iyadoo ay foodan ugu soo hayso munaasabadda maalinta ciidulfitriga ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan kadib markii ay suuqa buuxdhaafiyeen dadweyne fara badan kuwaasoo diyaargarow ugu jira sidii ay u iibsan lahaayeen dharkii ay kaga qaybgeli lahaayeen munaasabadda maalinta ciidulfitriga mar aan booqday suuqa weyn ee magaalada jowhar ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibiya dharka iyo agabka ay carruurta ku ciyaaraan maxamed axmed muumin ayaa ka mid ah ganacsatada ku iibiya suuqa magaalada jowhar dharka waxa uuna ii sheegay in bulshada si weyn ay ugu diyaargaroobayaan munaasabada ciidda ayna jiraan saruukac ku yimid ganacsiga dharka dharka ciidda si fiican u socdaa maasha allah maadaama roobab iyo fatahaad iska jiraan oo wadooyinka ay cariir iska noqdeen laakiin alxamdulilah saas ay tahay waa alxamdulilah si wanaagsan ku socdaa aad aad si wanaagsan oo macnaha oo fiican oo dadka qaariga xataa si fiican u gutaan dadka waay u baahan yihiin aaday macnaha ay u taxgeliyaan gadatada oo dharka ciidii hore aaday u fiican tahay ciidii hore wax yar culays yar oo aan dareemaynin laakiin ciidahan maasha allah waa siday ay dadka u gataan waa zaa'id waa niw aad iyo aad waa wadooyinkaa go-ay sida badeecadii sooma gashay magaalada wax badeec la yiraa ma jiraan dadkii isu socodkii iyo roobabkii iyo fatahaaddii ishelay maadaama saas ay noqotay wax isu soo socda waa yaryihiin saas ay tahay alxamdulilah sidii hore waa waa ka fiican tahay oo culays badan hadda ma jiro ciiddaan u sarreeya ciiddan waxaa arkaysaa ciyaalka saar qaarkood dhar la gadaayo lixdan doolar konton doolar oo hal joog ah ciidihii hore saas waa ku yaraay labaatan shan soddon labaatan ugu badneed dharka wiilasha sida wiilasha oo kale sanadkan wiilasha qaali ah waxaa sabab kolley ganacsigay ku xiran tahay si hadba wax usoo saaraan dhinaca kale cabdinajiib cabdi oo ka mid ah ganacsatada iibisa agabka ay ku ciyaaraan carruurta ayaa tilmaamay in ciidan uu sareeyo qiimaha la iibiyo kuwaasoo ay ka mid yihiin bistooladaha qoryaha macmalka ah iyo firimbiga ciiddan waayo waa la diyaargaroobayaa waxaa loo diyaargaroobayaa sanay micnaha maalinta ciidda sida ka mid ah bistooladaan oo kale waxaan gadnaa annaga mid soddon kun ayaa gadnaa baawuraha sidoo kale mid lix doolar ayaa la gadaa qoryaoykana sidoo kale waxaa la gadaa lix doolari bar nuuc bateriida saacadooyin iyo waxaasna waa haynaa qoryaalka iyo waxaas dhan waa haynaa ciiddii hore ciidan ciidan ayaa fiican ayaan dhaalaaya bistooladaha waa la gadaa iyada midii hore hadda ciidan qayl ayuu ku timid midda oo babucleeda waxaa la gadaa toban iyo afar kun saacadaha sidoo kale nus doolar ayaa la gadaa qoryaani shan doolari bar midda kuushan sideed doolar ayaa la gadaa bombalooyinna waa haynaa ayagana sideed doolar ayaa la gadaa walaahi ciidan saxadhaaf ayaa lagu kala fahmay waay waxaa la dhahay sanadba sanadkii ka dambeeya waa lasii ilbaxaa dadkaas sidii ay u wixiisan yihiin baadiyaha xataa waa soo ilbaxooa sanadkan diyaargaroowa ciidan ayaa wanaagsan ciidan ayaa ku soo aaday iyadoo bulshada ay haysato dhibaatooyin ay ka mid tahay saameyntii cudurka covid sagaal iyo toban iyo fatahaadaha webiga shabeelle oo jaray waddooyinka soo gala magaalada saameyna ku yeeshay wax soo saarka beeraha waxaana jira carruur waalidkooda aysan u awoodin in ay u iibiyaan dharka kuwaas oo u baahan in garab istaag loo muujiyo si ay ula ciidaan carruurta dhigkooda
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa kormeeray goobihii uu ku fatahay webiga shabeelle sida warbixintaani ay ku faahfaahinayso maryama sheekh cabdi dhowaan ayay ahayd markii ay buqo ka baxeen tuulooyinka baarey iyo moyko kuwaas oo saameyn ku yeeshay inay tuulooyin badan ka barakacaan deegaanadoodii iyadoo sidoo kale ay ku baaba'een dalagyo kala duwan oo xilligan lasoo goosan lahaa gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar cismaan baarey ayaa uga digay in magaalada jowhar lagu soo jiheeyo biyaha jaray gebi ahaan wadooyinka halbowlaha oo ahaa magaalada jowhar iyo tuulooyin badan waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo waan ka digaynaa boqdii moyko iyadna waa naga xirantay ilaahay mahadiis waaye tambaareya waxaa u baahan gurmad oo deg deg ah in lagala soo gaaro ummaddan nin kasta waxuu iska celinaya dhibka waaye haddana inaan isku fiirsano ma ahe waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe isteedka gobolka degmada shacabka ganacsatada dhammaan waxaana lagu guulaystay in la xiro buqda moyko ee duleedka degmada jowhar iyadoo weli ay socoto saameynta buqda baarey ayuu sheegay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan in gacnaha laysqabsado oo loo gurmado cid kasta garab istaag u samayn karto gobolka shabeellaha dhexe waxaan rajeeyaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaeba intaasba ee gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakaxday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu marowahayaa doon in eelaboorka loo mara ayay joogtaa sidai ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xilliga aan joogno oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaan aan ka rajeehaynaa laakiin birri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaaga qabaha hadda anaa imide waa laga fiican yahe waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taagantahay wakhtiga la joogo inay maaragtay cid allaale ciddii gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybaheeda kala duwan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay xaaladdu xaalad yar maahan waa xaalad aad u weyn marka dadka ganacsatadana inay ganacsigooda soo xiraan dadka maara jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oon isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan awoodaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno sidaas ayaan maaragtay rajeeyahiynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe in gacan laga geysto fatahaadda maadaama ay jowhar ku jirto go'doon waxaan leenahay magaaladii caasimadda jowhar waa go'doon ugu yaraan toban tuul ayaa barakacday shan boqoloo hegtar oo dalag ahna waa ku go'day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo sidoo kale fatahaaduhu degmada jowhar kaligeed maaha degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadihi ka dhaceen sida la socotaan buurina iyo mahadaay waa kala go'doon xudur ciise shiidla bari oobaale hurwaay andhehe duduble intaba fatahaada ayaa ka socdo iyaduna gacan ayaan ka geysanaynay gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeqbixiyaashu waa baaqayna saddexaad waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto midda labaad waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaadda in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay in kanaalo lasii jeexo ee tuulaa laga difaaca la yidhahdo waa arrin ayaan darro ah biyuhu lagama difaaci kara tuule waxaa laga difaaci karaa meesha ay ka soo baxayaan maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabadda ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaradaadka galayo wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale ay jirto fatahaado ka baxay ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo kala xiray wadooyinka u dhexeeya buuran iyo mahadaay iyo sidoo kale tuulooyin badan oo ku teersan degmada mahadaay ugu dambeyntiina waxa ay ka wada codsadeen hay-adaha daneeyo dhinaca arrimaha bini-aadanimo in wax laga qabto fatahaadan kusoo noqnoqotay gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan ku dhufatay tuulooyin dhowr islamarkaana kala jartay wadooyin halbowlo u ahaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa ka hadashay qaadista imtixaanka shahaadiga ee sanadkan siduu warbixintaani kusoo koobayo cabdicasiis xasan cabdulle wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle abuukar xasan abuukar ayaa ka warbixiyey imtixaanka dhammaadka bishan ay geli doonaan ardayda shahaadiga ah ee dugsada sare iyo kuwa fasalka sideedaad isagoo ugu baaqay ardayda ku nool deegaanada hirshabeelle inay u diyaargaroowaan qaadista imtixaanka islamarkaana ay iska yareeyaan welwelka badan akhriskana la badiyo
waxaan ku jirnaa dhammaadkii sanad dugsiyeedkii annagu imtixaanka naqliga xataa dib aan u dhignay oo hadduu ilaa yidhaahdo waxaan qaadi doonaa labaiy labaatanka bishaan meey laga bilaabo labaiy labaatanka bisha meey ilaa shanta bisha juun waxaan wadi doonaa imtixaankii naqliga markoo dhammaada waxaan gelaynaa sagaal iyo labaatanka foom foorka la gelayaa fasalka labaiyo tobanaad dugsiga sare markuu dhammaado haddana waxaa la gelayaa bisha shanta juun imtixaankii eidka laba jadaa shahaadi waaye iyo imtixaanka kale hirshabeelle insha allah intaasoo dhan marka waxaan rajaynaynaa inay idaacaddu ka qayb qaadato oo wixii aan markaa u baahano aan ardayda iyo macalimiinta iyo maamulkaba maamulayaashaba waxaan ku boorinaynaa inay duruusta muraajaceeyaan inay ku talagalaan imtixaan in la gelaayo in laysu diyaariyo micnaha in la ilaaliyo goobaha imtixaanka in laga maqnaado oo maalan hadhow la yidhaahdo ardayaa maqan iyo macnaha waxaa loo baahan yahay inuu goobta ku nagaado meeshuu imtixaanku geli lahaa iska saxo rolambarka haddii rolambarada yimaadaan waxay kaa qaldan aad isla markii wasaaradda soo xiriirto aad iska saxdo adoo imtixaankaaga waxaa u diyaargaroobi inuu imtixaan ku yimaado kadibna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontaan dhammaan guud ahaan ardayda hirshabelle waxaan leenahay hala galo ku diyaargaroowi imtixaanka oo ah goosashadii miraha aad soo tabcayseen sana dugsiyeedka insha allahu tacaala si kastaba ahaatee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo midda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray jadwalka imtixaanka shahaadiga ee dugsida sare kaasi oo la qaadi doono dhammaadka bishan meey warka habeenimo idaacadii snaay ay dhegeystayaal weli maqlaysaan markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada oo inoo soo jeedaysa maryamo sheekh cabdi aada u mahadsan tahay maryamo ayay taasi ahayd nala socodsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar guud ahaan dhegeystayaal xubintaasi ayaa u dambeysay warka habeenimo aad kala socoteen warbaahinta snaay anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada injineer zaka iyo haatan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo